wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya titor cali xaaji aadan ayaa shir guddoomiye kulan ay kasoo qeyb galeen dhammaan qeybaha wasaaradda oo looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara daadadka iyo fatahaadaha ka socda qeybo ka mid ah gobolada dalka kulanka waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya titor guuleed cabdijaliil agaasime waxeedyada wasaaradda caafimaadka madaxqeybeedyada iyo maamulayaasha mashaariicda wasaaradda kulanka waxaa diiradda lagu saaray sidii loogu diyaargaroobi lahaa ka hortaga cudurrada laga yaabo inay ka dilaacaan gobolada iyo deegaanada ay ku dhufteen daadadka iyo fatahaadaha si loo badbaadiyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan ula daaladhacaya duruufaha nololeeda wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan qeybaha wasaaradda bilaabaan u diyaargarowga fulinta nuxurka kulanka aan caadiga ahayn ee looga arisanayay sidii muwaadin kasta uu deegaankiisa ugu heli lahaa adeeg caafimaad iyo daryeel si ugu yaraan aysan u dhicin xaaladii horey u dhici jiray ee kolka ay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftaan gobolada kulanka waxaa hoosta looga xariiqay sidii wasaaradda caafimaadka u diyaarin lahayd adeeg xirmooyin daawo ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo goobaha ay suurtagalka ay tahay in ay ka dilaacaan cudurrada ka dhasha daadadka iyo fatahaadaha si ay u dhicin halis caafimaad oo saameysa guud ahaan dalka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wado dadaalo ballaaran oo ku aadan ka hortaga halis kasta oo ka dhan ah caafimaadka si muwaadiniinta soomaaliyeed u helaan daryeel adag oo dhanka caafimaadka ah taa oo daaran xaqiijinta yoolka guud ee caafimaadka iyo ka jawaabista xaaladaha deg dega ah